maalinta cagaarshowga adduunka waxaa la xusaa siddeed iyo labaatanka bisha luuliya sannad kasta si kor loogu qaado wacyigelinta iyo fahamka cudurka cagaarshowga cudurkan waa mid saameeya beerka waxa uu sababaa fayras cagaarshow ah gaar ahaan cagaarshowga nooca loo yaqaano e ama b ama c ama d maalintan waxaa loo qabtaa in si dadka kor loogu qaado wacyigelinta khatarta cudurkan iyo weliba sida looga hortagi karo iyadoo sidoo kale lagu dhiirigelinayo lana siinayo tallaabooyin lagu yaraynayo faafitaanka cudurka maalinta cagaarshowga adduunka hay-adaha caafimaadka iyo ururada dawliga aan ahayn iyo kuwa dawliga waxa ay iyadu soo qabanqaabiyaan wacyigelinno kala duwan oo ay ku jiraan shirar kulamo aqooneed iyo weliba ololayaal warbaahineed kuwaas oo dadka lagu barayo bulshadana lagu ogeysiinayo cudurkan saamaynta uu leeyahay iyo tallaabooyinka looga hortagi karo waxyaabaha diradda lagu saarayo waxaa ka mid ah muhiimadda ay leedahay in la qabto tallaalka cagaarshowga gaar ahaan noocyada b iyo c kuwaas oo ah kuwa ugu halista badan uguna badan cudurrada beerka dila cagaarshowga nooca loo yaqaana b iyo c waxay yihiin kuwa ugu badan ee keena cudurrada halista ee beerka ku dhaca sida kansarka nabarrada beerka inkastoo cudurka cagaarshowga uu yahay mid laga hortegi karo haddana malaayiin qof ayaa sannad kasta cudurkan u dhinta taas oo la macno ah in dadaal dheeri ah loo baahan yahay si loo yareeyo dhimashada iyo xanuunkan uu keenayo cudurka cagaarshowga helitaanka tallaalkan iyo baaritaannada caafimaad iyo dawooyin kale ayaa iyagu noqonaya kuwa muhiim u ah yaraynta saamaynta cudurka cagaarshowga waxaa kaloo muhiimad weyn leh in la xuso maalinta cagaarshowga adduunka ay tahay fursad dadka ay uga faa'iidaysan karaan si ay u bartaan sida ay isaga ilaalin karaan cudurkan dhiirigelinta nadaafadda ka hortagga gudbinta dhiigga iyo weliba dheecaannada jirka iyo weliba in la sameeyo baaritaanno joogto ah oo ah tallaabooyinka waxtarka u leh lagagana hortegi karo faafitaanka cudurka cagaarshowga marka lasoo koobo maalinta cagaarshowga adduunka waxa ay fursad muhiima u tahay oo loo xusayo bulshada muhiimadda ay leedahay waa in laga hortago waa in la daweeyo xanuunka cagaarshowga waa in wacyigelin loo sameeyo tallaabooyinka caafimaad ee ku habboon waa inay iyadu noqdaan kuwa gacan ka geysanay kara yaraynta saamaynta cudurkan halista ah ee saamaynta ku leh malaayiin bulsho oo caalamka ku nool ugu horreyn doctor cirir oo ah maamulaha cisbitaallada daryeel ee magaalada kismaayo ayaa inooga warbixiyey muhiimadda uu leeyahay tallaalka cudurka cagaarshowga oo xaruntooda cisbitalka daryeel uu bixiyo
barnaamijkan waxaan bilownay hadda labadii isbuuc ugu dambaysaba gacantaan ku haynay waxaana aragnay markii aan qaadnay cilmi baaris fara badan inuu dadka aad ugu fara badan yahay ayaan waxaan go'aansanay inaan maarata tallaalkii aan samayno tallaalka markaan samaynayna waxaan maray dhowr qaaba ayaan samaynay marka koowaad waxaan adeegsanay warbaahinta kala duwan social mediada oon dadka fariimaha caafimaadka ee gaar ahaan qaybta cagaarshowga aan u marsiinaynay waxaa la daabacay warqado fara badan oo magaalada laga qaybiyey meelaha lagu barkulanka lagu leeyo dhan la gaadhsiiyey fariintuna waxay ahayd cudurka cagaarshowgu male daawo laakiin wuxuu leeyahay ka hortag weliba gaar ahaan b saa daraaddeed maarata inay dadka iska tallaalaan ayaan ku wacyigelinaynay xaqiiqdii intaan wacyigelintaa wadnay maalinka ugu yartayna istallaalin dad ugu yartahay toban qof ayaa istallaalaysay marka waxaan isleeyahay toban qof maalinkii markay istallaalaysay afar iyo toban beri haddii loogu dhufto waa dad aad u fara badan dadkii waxaan aragnaa marka inay aad iyo aad ay u fahmeen barnaamijka ayada ah welina waan sii wadnaa marka waxaan ugu talagalay oo keliya waxayd maadaama uunu cudurku dawo lahayn in aan maaragtay ka hortag samayno ka hortaggaasina wuxuu noqday tallaal tallaalkuna saddex qaybood weeyaan saddex wakti oo kala duwan oo bilooyin u dhexeeyaan ayaa la qaadanayaa qofka waxaan siinaynaa kaar ay ku qortaa ay ku qoran tahay taariikhda koowaad ee uu qaatay ee dhooska ugu horeeya haddana waxaa loogu qorayaa isla waktigaasi waktiga uu soo noqonaya loogu qorayaa marka saas ayuu saddexdii tallaal ee kala duwan uu ku qaadanaya annagu marka waxaan samaynay qofka si loo tallaalo waxaan ka fiirinaynay b e c dabcan cagaarshowa qaybo kala duwan buu leh a b c d e ba hataa jirta laakiin waxa ugu muhiimsan ee markii bukaanka ama dadka laga hadlaya waa b e c gaar ahaan biga ayaa tallaal kale marka waxaan ka baranaa b e c haddii uu negative ay noqdaan marka waxaan siinaynaa tallaal lakiin hadday positive noqdaan cudurkii laga helo tallaal maaragtay ma qaadanayo qofkii marka dadka waan wacyigelinaa kaarkaana waan siinaa waxaan ugu talagalna hadduu ilaa inaan wadno oo shaqada intaan ku jiro dhan barnaamijkan uu noqdo joogto sanadku markuu dhamaadana waan qiiminana inta qof ay qaata insha allah ugu dambeyn mid ka mid ah odayaasha ku nool magaalada kismaayo oo uu xanuunkan loo yaqaana cagaarshowgu saameeyey ayaa inooga warbixinayo aniga markii hore waxaan u dareemay xanuun qandho aan kala go' lahayn markii dambe indhaha cagaar bay noqdeen beerkaa laga qaban jiray wax aan cuni karo male cuntadoo dhan waa ii soo uraysaa marka rafaad badan buu ii mariyey markii dambena waa lay gubay saasoo aan kaga bogsaday xanuunka cagaarshowga la yidhaha waa xanuun dilaa'a wuxuuna ku dhacaa beerka marka uu qofka ku dhaco qofka indhihiis waxay noqonayaan jaalle wuxuu dareemayaa lalabo fara badan beerka ay xanuunaya bogga ay xanuun ayuu leeyahay marka waa xanuun dilaa'a oo halis badan ku haya bulshada waqti kasta wuu badnaa laakiin waqtigii hore waxaa jiray daawo la-aan baa jirtay daawo ma jirin dadku waa isgubi jireen uun dab uun bay isku daaweyn jireen ilaahayna waa ku daaweyn jiray hadda meel walba dhakhtar baa jooga tallaal baa la helayaa haddeer iyo markii hore labadaba wuu badnaa soomaaliya aad buu ugu badnaa xanuunkaasi xanuunada ugu badan ee dadka soomaalida ku dhaca buu ka mid ahaa waa marka hadday haddeer waxaa la helayaa daawaa la helayaa tallaal baa la helayaa haddeer in lala tacaalo oo wacyigelin badan la sameeyo oo bulshada lagu baraarujiyo aa loo baahan yahay oo marka ay iska daaweeyaan oo tagaan dhulka tallaalka laga helayo iyo isbitaallada m c h yada iyo wixii la mid a